Madaxweyne ku-xigeenka Somalilan Maxamed Cali Ow Cabdi ayaa si rasmi a andaha furiya daawacadda diiwaangelinta sameynta buugga gaadiidka kaasoo qeyb u ah horumarinta diiwaangelinta wasaaradda horumarinta jadiidka oo ka sameeya ayaan gaadiida sharduwan ee dowladda diiwaangelintun iyo weliba langugowlaya in laka tirikoobo waana laka diiwaangeliya dhammaan gaadiidka dowladda welibaana dareero doone muddo iyadoona kaqobsoomu doonta dhammaan gobolada soomaali iyadoona munaasabada ku qeybgaleen wasiiro xildhibaano maamulka gobolka iyo kan magaalada hargeysa korintiiy weliba daafurka ku hadalaya koo kamid ah agaasimo waaxeedada gaadiidka iyo leesimada iyo sheegay iyo muhiimada gaadidleyda diiwaangelinta sagaal iyo konton gaadhi oo ay madaxtooyadu leedahay ayaannu diyaarinay buuggii dhaqdhaqaaqa buuggaasi waxauu ka saari doonaa maanta ayay halkan siyaabihii sharci darrada ahaa ee loo isticmaali jiray waxa kale oo faa'iidaahoo uu ka saari doonaa oo fududayn doonaa maamulkii gaadiidka oo u fududaan doona institutionska qaranka inay si fiican oo hufan ay u maamulaan dayactirkiiba u fududaan doona markaa
wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jadiidka cusmaan ibraahim cusmaan afgaaba iyo weliba uuse tilmaamay in baahi badan ee ku jarta si lansamaya tirakooba
gaadiidka dowladda oo lumis badan gaadiidka dowladdu uu leeyahay maadaama aanu lahayn buug aanu lahayn oo si sahlan lambarka sumadda mooyaane aanu wax kale aanu lahayn taasi waxay keentay inaanu ku dhaqaaqno inaanu tirakoob ku samayno isla markaana aanu u diyaarino buugga gaadiidka dowladda mudane madaxweyne maanta waxaad insha allahu tacaala halkan aynu u taagannahay inaynu dahfurno dhammaystirkiisuna insha allahu tacaala muddo kooban uu ku dhammaystirmayo oo aynu ka bilaabayno gaadiidkan madaxtooyada oo in buugga gaadhi kasta buug loo sameeyo oo ay dowladdu leedahay haddii gaadhigaasi dowladdu ay cid u hibaynayso sidii waagii hore inaanu iska fududayn laakiin maanta uu kala wareejin uu ku dhacayo buugga dowladda laga wareejinayo oo ciddii kale lagu wareejinayo markaa lagu haddii laba hay-adood oo dowladdu leedahay ay la kala wareegayaanna sidaasoo kale ay ula kala wareegayaan oo haddii ay maanta madaxtooyadu gaadhi wareejinayso oo ay hay-ad kala siinayso in kala wareejina ay gaadhigaasi ku dhacayso buuggii laga bedelayo hay-addii lahayd ugu dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka somalilan maxamed cali ow cabdi ayaa si rasmi andaha furiya daabacadda buugga dhaqdhaqaaqa gaadiidka dowladda iyo weliba uuse tilmaamay in si loo aqoonsada baabuurta galaya magaalada taasoo muhiiman ee gaadileyda iyo dowladda farxad bay noo tahay waana arrin muhiima inaan maanta daah furno in gaadiidka dawladda la ogaado oo ay yeeshaan wixii lagu garan lahaa oo abuuq uu leeyahay oo isagu gaadhi kasta iska leeyahay wasaaradduna aad iyo aad bay ugu mahadsan tahay waanaan ku bogaadinaynaa waayo gaadiidku hadduuna lahayn wax lagu gartaba baabuurkii oo halkaa la wato taargada un laga bedelo dee wax lagu gartaba malaba gaadiidkaasi